wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo kusoo gebagabeysay shirka sanadlaha ee dib eegista mashruuca fariid oo socday muddo laba maalmood ah shirka ayaa diradda lagu saaray qiimeynta guulihii laga gaaray hirgelinta mashruuca caqabadihii jira iyo qorshayaasha lagu hormarinayo adeegyada caafimaadka ee bulshada jubbaland mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka jubbaland wakiilo ka socda hay-adaha caafimaadka iyo bahda caafimaadka gobolka oo ka qayb gala shirka iyaga oo soo jeediyey talooyin iyo qorshayaal lagu dardargelinayo howlaha mashruuca agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland maxamed xuseen maxamed ayaa ugu dambeyntii sheegay ahamiyadda mashruuca faariid u leeyahay bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland inaan idiin bogaadiye dadaalkii saddexda maalmood halkan lagu hayay guulihii laga gaarayna aada loo tabiyey waxyaabihii dee gaabis ahoo jirayna in kor loo qaado waxaa la dhahdaa soomaalida waxay dhahdaa faraska waxaa usha loogu dhuftaa ha dheereeyo haddii eed buu isu jeediyey eedda yacni koox khaas ah ama aramo shaksi kuma xasna waxa weeye shaqada naga dhexaysa ayaa sabab u ah marka wixii aad eh wasaaradda caafimaadka kow ay ka tahay oo isla xisaabtanka maalintii presentationkii koowaad aan joogay labadii ugu horeysay su-aalaha ugu adkaa wasaaradda caafimaadka la weydiiy aan filaya marka in laisla xisaabtama oo cid kasta ay og tahay berite waxay ka gaabisay in su-aalo laga weydiinaya waxay ay qabatana lagu bogaadinaya waxa waaye waxa waye waxay qabsanaysaa howl fiican waxaan filayaa inaan dadku u adeegno horta dhammaanteen waxaan nahay muwaadiniin soomaaliyeed maadaama aan muwaadiniin nahay oo cid ay cid kale ka horeysa muwaadinnimada aysan jirin nin kasta qafka aad u adeegaysid inuu yahay qof soomaaliya walaalkaa in adeerkaa inaad ku xisaabtantid dhallinyarada halkan fadhisa mashruuca fariid ayaa ka mid a mashaariicda horumarineed ee laga hirgeliyey degmooyinka iyo deegaanada dowlad goboleedka jubbaland iyadoo lagu dardargelinayo adeegyada caafimaadka